isagoo u riyaaqsan trump ayuu vance si rasmiya u aqbalay in xisbigiisu u magacaabo inuu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka waxaana uu yidhi madaxweyne trump waxa uu matelayaa rajadii ugu dambaysay ee dib u soo celinta maraykanka haddii uu waayana waxaa laga yaabaa inaan dib loo helin waxaana uu intaasi sii raaciyey islamarkaana uu yidhi waa waddana wiil ka yimi dabaqadda shaqaalaha oo ka fogaa madalaha awoodda uu istaagi karo masraxa isagoo madaxweyne ku-xigeenka soo socdae maraykanka khudbadiisi ayaanu fahansa si gaara ugaga hadlay halista shiinaha balse maanu soo hadal qaadin duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain iyo weliba dagaalka ka socda kasa si kastaba ahaatee isagoo ka duulaya waxaa loogu yeedho dib u hagaajinta jamhuuriga ee taageeridda faragelinta maraykanka iyo aragtiyaha ku saabsan ukrain ayaa uu soo jeediyey xisbigiisu inaanay ka gaban inay fikradaha ka doodaan fans oo sagaal iyo soddon jir ah horena uga soo howlgalay hanaanka hantigoosadka xafiisa dadweynena soo joogay wax ka yar laba sano islamarkaana leh tagta kooban oo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa hadalladiisii dhowaan ay badankooda u janjeereen halkudhigga taraam ee ah mudnaanta in la siiyo maraykanka islamarkaana bannaanka u soo saartay waxa loo qaadan karo mid la jirta israa'iil ka soo horjeeda shiinaha islamarkaana cabsi ku abuurta yurub isagoo hore uga tirsanaa ciidamada maalinka islamarkaana la geeyey ciraaq ayaa fens waxa uu tuhum ka qabaa gudagalka militariga maraykanka ee dibadda marka laga reeba israa'iil isagoo si weyn uga soo horjeeda gargaarka shisheeyaha sidoo kalena sheegay in maraykanku aanu wada taageeri karin israa'iil iyo bariga dhexe sidoo kalena aanu diyaar u ahaan karin waxyaabaha ka iman kara qaaradda eshiya khudbadda uu dhowaana ka jeediyey maxadka queens ayaa uu fens ku qeexay ujeedooyinkiisa siyaasadda arrimaha dibadda waxaana uu yidhi waxaan doonaynaa in israa'iil iyo sunniyiintu ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaalaan waxaan rabnaa in yurubiyaankuna ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaalaan waxaanu rabnaa inaannu awoodno in aanu aada diiradda u saarno bariga qaaradda eshiya taasi ayaana ah mid ka duwan ta dadka siyaasadda u dejiya maamulka biden ee ku dooda in gobol kasta uu isku xidhan yahay islamarkaana ay tahay in maraykanku uu dhammaan hogaamiyo hase yeeshee hadafka fahanse ee ku jihaysan in maraykanku uu ka soo baxo yurub iyo weliba bariga dhexe islamarkaana uu diiradda saaro shiinaha ayaan ku cusbayn amaba qariib ku ahayn xisbiga jamhuuriga xaqiiqatanna madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa jeexay jid siyaasadda eshiya ah lo laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo sagaalkii ilaa iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii marka la eego kala siinta mudnaanta fahanse waxa uu u janjeeraa halka uu taraam joogo ee ah in maraykanku uu yareeyo taageerada ukraine islamarkaana ciidamada yurub ay ka ciyaaraan door weyn ammaanka qaaradooda mar uu ka hadlayay magaalada munikh ayaa fens yidhi u malayn maayo in valadimir putin uu halis taagan ku yahay yurub taasoo mawjada argagaxa lee u dirtay xayndaabka diblomaasiyadda yurub walow fens uu isku dhigay inuu yahay qofka ugu muhiimsan ee dhaxli kara halkudhigga ah in mudnaanta la siiyo maraykanka ayay suurtagal tahay in israa'iil ay gaar ka ahaato isagoo soo xiganaya aaminsanaantiisa diinta masiixiyadda ayaa fens aada uga taageeris badan yahay madaxweyne joe biden isagoo riixaya in la sii wado kaalmada militariga islamarkaana ka soo horjeeda in la xadido habdhaqanka dhinaca dagaalka